kulan waxaan wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee idaacadda beerlula qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah mid ka mid ah haweenka beledweyne oo la timid hanaan cusub oo ay ku shaqaysato bandhiga buugga hage caafimaad oo lagu qabtay garowe munaasabad ay ku qalinjibinayeen arday baratay qur-aanka kariimka oo lagu qabtay buulo burde arday xifdisay qur-aanka kariimka oo munaasabad loogu qabtay magaalada muqdisho dibadda waxaad ku maqli doontaan hooyada shidaal sida oo ku xaniban xadka labada suudaan taariikhdu waxay ku aasaysan tahay toddobada bisha sagaalaad labada kun afar labaatan waxaad maqasheen qodobadii oo kooban kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan waxaan idiinla socodsiinayaa anigoo cabduqaadir cumar ibraahim nadaara mid ka mid ah haweenka beledweyne ayaa la timid hanaan cusub oo ay ku shaqaysato sida warbixintan ay ku dhammaystirayso sacdiye maxamed maxamuud
sumaye faarax cabdi oo ka mid ah haweenka ku nool magaalada beledweyne ayaa samaysatay xirfad shaqo taasi oo inay qurxiso goobta ay ka dhacayso xalfadda arooska iyo qalinjibinta raadiyo beella ayay ugu warantay sida ay nolosha qoyskeeda ugu maarayso iyo waxyaabaha ku dhaliyay inay shaqadan qabato shaqada aa qabto waxay tahay waxa ay gabar oo qabato shaqada oo xafladaho sida xafladaho kale aroosyada dhalashooyinka adi xaflad noocee noqoto qurxinta le bis waxaa waaye diseenada oo kalradoo kaleeto adiga xafladda qabanqaabinteeda anaa qaabilsan anaa qabanqaabiyo si quruxaa ka dhiga haa waxaa waaye goob soo jiidashalo indhaha uroon aa laga dhigaa walaa waxaa waaye maskaxda iyo waxaa waaye in loo fikiro waaye inta aa xafladda aa sameyno waa lagu soo sheegaya moogtay haa marka waa lasii diyaarinaa adig waqti badana laga fikiraa sidii loo qaban qaabi lahaa waxyaalihii laisku aadi lahaa waan ii hagaagtaa marka dambe alxamdulilah qof kastaba shaqo gooniyoo leeyahay gabadhana gooni bay u shaqeynaysaa ani goonia u shaqeynaa laba meela kala sharaxeynaa aniga waxaa rabnaa ina hadhow aa naloo soo raadin karo oo naloo soo wacan karo markii ee noqoto inaa xafladoo kaleeto aa sharaxno ina naloo soo raadiyo oo magaceena meel dheer gaaro aa rabnaa marka sidaas dhaaligeed waxaa furanay bej oo tictok marka bejkeena tictoga markaa maalinta ay xaflad qabaneen oo kaleeto bilaawga aad duubnaa kabacdina markaa dhammeynana muuqaala duubnaa labada muuqaala isku keenaa tictoga dhignaa walaa waxaa igu dhaliya horta waxaa waaye inkastoo magaalada shaqalaana ay ka jirto haddana waxaa waaye shaqada ugu fudud oo aa qaban kartid aa isleedahay taasay ila noqotay haddana maskaxiina ka keensaday oo shaqo dhib badan maa shaqo aada u fudud waaye ayagaanu soo waco ayagaanu sheegaya inay xaflad ay qabaan ale aniga ma ogaan karna maogtahay wuxuu kaana dhahaayo xafladaa qabnaa xaflad hebelaa qabnaa mase xaflad aroosaa qabnaa mase xaflad dhalashaa qabnaa kabacdii meeshay noo tilmaamayaan ay rabaan oo nin xafladda lagu qabtay kabacdina meeshaa tageenaa meeshaa soo arkeenaa kabacdiina waxaa diyaarineynaa saa u habay lahayn haweenka soomaaliyeed ayaa inta badan kaalin ka qaato horumarinta nolosha qoysaskooda
bandhigga buugga haga caafimaad ayaa lagu qabtay garowe cumar yuusuf aadan ayaa soo jeedinaya warbixintan
magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigayay buugga haga caafimaad waxaana madasha ku sugnaa wasiiro xildhibaano maamulka degmada garowe iyo qeybaha kala duwan ee bulshada qoraaga buugga cabdifataax saciid yuusuf ayaa ka waramaya waxyaabaha ku dhaliyay inuu qora buuggan
oo halkudhigiisu ama magaciisu uu yahay hage caafimaad waa buug si guud wuxuu uga hadlayaa caafimaadka gaar ahaanna wuxuu ka hadlayaa xanuunada xanuuno ku dhow afartan xanuun oo inta badan common ay ku yihiin bulshada soomaaliyeed dhexdeeda run ahaantiina waxaa jira siyaabooyin kala duwan oo igu kalifay maadaama aan bahda caafimaadka ka mid ahay oo aan muddo ka soo shaqaynayay guud ahaanba shanta gobol ee puntland ugu waaweyn markii aad fiilkii aad ku shaqaynaysidna waxaad la kulmaysaa jallenges kala duwan oo ay bulshadii wajahayaaniin gaar ahaana dhanka caafimaadka dabcanna waxaa la yidhaahdaa inta badan waddamada afrikaanka ama sabsaxaraan afrika waddamada ku yaalla waa waddamada ugu liita caalamka dhanka waxa weeye caafimaadka Een, waxaa jira een, qisooyin kala duwan oo aan la kulmay intii aan ku jiray mihnadda caafimaadka oo aan ku shaqaynayey Een, waxaa laga yaabaa inaad aragteen ama waa arki doontaaniin buugga qaybta gogoldhigga oo kale een, waxaan ku xusay ilaa laba qiso oo waxa weeye aad u xanuun badan oo dabcan aad arki doontaaniin laakiin intaas way ka badan yihiin Een, si guud horta bulshadana soomaaliyeed ma ahan dad keergareeye waxa weeye caafimaadkooda inta badan waa ignoor garaynaa waxaa laga yaabaa life stylekeenna ama habnololeedkeenna inuu khaldan yahay waxaa laga yaabaa dhibaato caafimaad darro oo aan ognahay inay nagu imaanayso in waxa weeye inaan dheg u jalaqsiin qaar ka mid a xubnaha madasha ku sugnaa ayaa qoraaga ku bogaadiyey soo saaristiisa buuggan Een, waa dhiiri gelinaynaa runtii waana wax wanaagsan oo wax soo saar iyo waxqabad ee bulshada meeshii uu kaga beegnaa cabdifataax oo caafimaadka ahayd inuu wax ku soo biiriyo aad baan ugu dhiiri gelinaynaa aan u bogaadinaynaa insha allah qoraalku waa waxyaabaha wax la isugu gudbiyo ee bahda saxaafadda uu ka mid yahay ama fanka wax lagu gudbiyo Een, waxaase uu dee u baahan yahay in laga faa'iidaysto oo la akhriyo bugaanu ma akhriyin runtii mana arag laakiin waxaan isleeyahay orduu af soomaali ku qoran yahay ee dad badan baa ka faa'iidaysan kara mushkiladda hadda waddankeenna heshay waxay ka mid tahay luuqadaha wax lagu qorayo dadka luuqadooda in wax loogu qoro bay ku fiican tahay si miyi iyo magaalo iyo meel kastoo la joogo looga faa'iidaysto waxaa loo baahan yahay een, ee, qoraagan dhallinyarada ah in maaragtay ee, lagu dhiirigeliyo een, ee, guud ahaan bugaagta ee, caafimaad ku qoran sida la sheegay aad bay u yar tahay annaga markaan wax baranaynay een, ee, maaddada caafimaadka markaan baranaynay inaan bugaag af soomaali ee, ku qoran aan helno aad bay noogu yarayd runtii aad baan uga helay dhiirigelinta uu ku dhiirada qoraaga asagoo da'yar inuu ku qoro book af soomaali especially marka laga hadlayo caafimaadka terminolojiga caafimaadka loo isticmaalo waa mid aad u adag in soomaali lagu turjumo dhallinyarada meesha fadhisana waxaan ka codsanayaa inay ku daydaan qoraageena oo bugaag noocaan oo kaleeta aan mar kastana loo soo saaro si kastaba ah qorista buuggan ayaa qaadatay muddo sannado ah waana mid ay bulshada wax badan ka faa'iidi doonaan
aada u mahadsan yahay cumar yuusuf aadan oo warbixintaasi soo jeedinayay munaasabadda ay ku qalin jebinayeen arday baratay qur-aanka kariimka oo lagu qabtay buulo burde cabdinajiib aweys isaaq ayaa warbixintan soo jeedinaya
degmada buloburte ee gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qari jibinayeen lix arday oo dhammaysay barashada qur-aanka kariimka islamarkaana ka afdhaxday dugsiga cabdulaahi bin mascuud munaasabada ay ardayda ku qarin jibinayeen ayaa waxaa ka qaybgeli maamulka dugsiga bahda waxbarashada buloburte culamoodiin waalidiin iyo ardayda qarin jibisay macalin cabdikariin cabdulaahi xasan maamulaha dugsiga cabdulaahi bin mascuud ayaa ka warbixiyey ardayda qarin jibisay ina qur-aanka kariimka ah oo aan ku sugootanayna arda ka qalinjibisay qur-aanka kariimka ah waxaan alle uga mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaalaa sida uu noo makaniyey wakhtiga uuna soo marsiiyey si caafimaad leh uunana soo gaarsiiyey heerkan gabagabada iyo khaatumada uuna soo gaarsiiyey ayaan alle uga mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala waxaa kaloon u mahad celinayaa dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xifladdan ay ugu horeeyaan culimmada haweenka iyo ardada dhallinyarada ka soo qayb gashay dhammaan waa u mahad celinayaa waxaan ugu mahad celinayaa sida sharafta leh ee ay ugu soo qayb galeen xifladda ama qatimitaanka qur-aanka oo lagu sagootinayo ardada qaar ka mid a xubnaha ka qaybgalay munaasabadda ayaa bogaadiyey ardayda qalin jibisay iyo maamulka dugsiga
wax laiskugu yimaado waxa uu qaymo badan ee qur-aanka ilaahay annagoo weynaynayna xaflad arday qur-aanka kariimka dhammaysay waa wax aad u wanaagsan marka jasaahum allaahu khayra aljasaa waalidiintii iyo macallinkii iyo intii ka qayb qaato ku dadaashoo dhan ilaahay ajar iyo xasanaad allah ka siiya intaasaan leennahay ilaahayga nagu kulmiyey kulankan aad u qiimaha badan ilaahaygaas maaragta ayaan u mahad celinaynaa maxaa yeelay qofka dadka maadaama ay yihiin dad muslimiin ah waxaa waajib ku ah in xafladahan oo kale markii maaragtay loogu yeero inay soo ajiibaan maxaa yeelay ilaahay qur-aankiisa wuxuu leeyahay waman yucadim shacaa'ir allaahi fa innaha min taqwa alquluub shacaa'irta noocaan oo kale ah qofka mu'minka ah inuu ka soo qayb galo wax muhiima waaye baaraka allaahu fiikum sidaas oo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisa wuxuu nagu leeyahay khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah waxaa idinku khayr badan qofka qur'aanka barto dadkana baro waa maaragta aad arrin aad iyo aad u qiimo badan waaye dugsiga bina mascuud ee degmada buuruburte ayaa ka qayb qaato horumarinta waxbarashada ardayda degmada si gaar ah waxbarashada diiniga ah
aad ayuu mahadsan yahay cabdinajiib ow isisaaq warbixintaasi soo jeedinayay arday xifdisay qur-aanka kariimka ayaa munaasabad loogu qabtay magaalada muqdisho xawluul aadan xuseen ayaa warbixintan la diyaara
munaasabad ay ku qalanjibinayeen arday dhammaysatay qur-aanka kariimka kana aflaxday macadka ansaara sunna ee culuumta shareecada qeybtiisa ood weyn ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabada ayaa waxaa kasoo qeybgalay maamulka macadka waalidiin bahda waxbarashada dhalinyarada loo qabtay munaasabada iyo marti sharaf kale sheekh cali xasan maxamed maamulaha macadka ansaara sunna ayaa ka waramaya munaasabadan khariijiinta iyo khariijaadka meesha fadhiya ee sababtooda iyo farxadooda la isugu yimid iyo bogaadintooda farxadda ayaan dhinacayga kala qaybsanayaa kuna bogaadinayaa waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala intaad dhabar adaygayseen ood fadhideen oo aad halkan inaad soo gaartaan ku sabraydeen cilmi iyo diinna aad baranayseen ilaahay subxaana wa tacaalaa ajri xasanaad ha idinka siiyo mid aada raallaanshaha alle ku gaartaanna allah idinkaga dhigo waxaan isu dardaarmaynaa oo naftaydiiyo adinkaba aan u dardaarmayaa العلم والعمل مع الإخلاص لله تبارك وتعالى إلهي سبحانه وتعالى رالي أنشي سنة لغور رادينيو كائن أدودان إلى آد كغارتان إلهي سبحانه وتعالى رالي أنشي سا إيا جندي سا أو أه haayada iyo meesha aynu u soconno qaar ka mida marti sharaftii kala duwanaa ay kasoo qaybgashay munaasabadda ayaa bogaadiyay barashada qur-aanka kariimka haddaad hadda ducaad ahaan weydaan hadhow weynanka ducaad ku noqon maysaan kolkaad shaatigaasi bixisaan macadka ee cumaamadaa dhigataan adaa lagu taabayaa wax kalaad noqonaysaa haddaadan hadda daaci noqonin oodan dacwada ka shaqaynin oodan u adeegin adaa lagu leexsanayaa yaanaan arkin hadhow ardo arday macad sunna ka soo baxay oo wax kale u khidmaynaya
waxaan u mahadcelinaynaa macallimiinta macadka ee kaalintan iyo dowrkan quruxda badan idin soo gaarsiiyey waxaan leenahay jasaakum allahu khayran baaraka allahu fiikum camal waxaad haysaan min yani akbar almas-uuliyaat camal weyn ayaa haysaan kaada almucallimu an yakuuna rasuula taas marka waan uga mahadcelinaynaa macallimiinta allah subxaanahu wa tacaala nabi muxamed in uu faray ama amar uu ku siiyey cilmiga inay sii kordhisto qaala tacaala waqul rabbi zidnii cilman culimmada islaamka waxay yidhaaheen ee salafkii hore ah haddii uu jiri lahaa cilmi wax ka fadli badan ee ka khayr badan ee lagu guulaysto ee horumar lagu gaarayo
marka intaas waxaan isleeyahay yacnii waa xaqiiqo war aan leeyahay marka inaad intaas doorateen waa wax aad iyo aad yani aad u weyn ilaahayna idinku guuleeya marka alxamdulilah inaad tirahdin waa laga maarmaan waxaan leenaha koleytaba ardada waxaad ka taqarujaysaan ood ka baxaysaan ood dhammaysateen imtixaankii shahaadiga ee macadu sunna dufcadan ayaa dufcaddii sideedii tobnaad ee ka aflaxda macadka ansaara sunna ee culuumta shareecada qeybtiisa ood weyna tan iyo markii la aasaasay
warkaasaad kala socoteen waa radio beebla dhegeystana waxay noo harsan qodobkii dibadda markana waxaa kusoo dhawaataan xubinta sarafkii suuqida warka subaxnimo
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifkii suuqyada warka subaxnimo ee raadiyo birlo xubinta waxaynu ku eegeynaa qiimaha liibiya dahabka haddii aanu ku hormaro dhegaha garaanka cusub ayaa la iibiyaa toddobaatan iyo shan doolar halka ciliskiisa la iibiyay lixdan iyo shan doolar faraantiga labada garaan cuseybkiisa ayaa liibiyaa boqol iyo konton doolar saddexda garaan ee dhagaha cuseybka ayaa la siiyaa laba boqol iyo labaatan iyo shan doolar xubintiina waa iginta
intaasaan ku dhaafno xubinta sarifkii suuqyada warka subaxnimo markana kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha kulan waxaan dhegeystayaal haddii aan markaasi eegno ciyaaraha dhici doona uefa nations leaga waxaa iswajahaya galabta xulka north macedonia sidoo kale foisland ciyaartaasi ayaana kamid ah uefa nations league sidoo kale isla tartankan hal saac waxaa dhici doona dhowr kulan waxayna u kala dhexeeyaan xulalka armenia iyo latvia england iyo ireland jek republic iyo georgia melta iyo sidoo kale moldova dhammaan kulamadaasi hal sac ayay soo geli doonaan waxaa ku xigi doona kulamo kale oo saddex sac afartan shan daqiiqo soo geli doona waxayna kala yihiin greega oo wajahaya finland hungary iyo germany albania iyo ukraine bosnia iyo sidoo kale netherland xubintiina odeynta intaasaan ku dhaafno xubinta ciyaaraha markana qodobka dibadda ugu yaraan laba boqol oo booyadood oo sida shidaal ayaa ku xaniban xadka dalka koonfurta suudaan uu la wadaago dalka suudaan kuwaasoo oo lagu amray in ay dib ula laabtaan shidaalka ay wadaan lama oga ilaa iyo hadda sababta rasmiga ah ee gaadiidkan loogu amray in ay dib ugu laabtaan shidaalka ay wadaan mana jiro wax war ah oo kasoo baxay dowladda koonfurta suudaan oo arintan ku saabsan marka laga yimaado in ay amarka soo saartay booyadahan ayaa ku wajahnaa magaalada abey ee xadka labada suudaan booyadahan ayaa iyo sidoo kale gawaarida kale ee loo diiday in ay tagaan halkii bartilmaameedka u ahaa ayaa markii hore qaarkood ka baxay dalka kenya halka qaar kalena ay ka ambabaxeen magaalada juba ee caasimada koonfurta suudaan muuqaalo baraha bulshada lagu baahiyey ayaa waxaa ka muuqanayay booyado badan oo markaasi saf dheer ku jira intaasina waxaa iga eg warka subaxnimo